بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada mowduuc aan jeclaystay in aan ka waramo mowduucaas oo ku saabsiisan taariikh nololeedkii mid ka mid a saxaabadii rasuulka ilaahay ridwaanullahi calayhim saxaabiga waxaa la dhihi jiray magaciisa kacab ibnu zuhayr ayaa la dhihi jiray ibnu abi sulma radia allahu canhu saxaabi weeyaan saxaabigaasi markaa wuxuu ahaa gabayaa abwaan ayuu ahaa suuganyahana maansiyahana aftahana balaaqo iyo fasaaxo leh ayuu ahaa radia allahu canhum aabihii waxaa la dhihi jiray zuhayr ibnu abi sulma oo wuxuu aabihii ahaa isaguna ninka carabta ugu haystay gabayada iyo maansada ugu haystay carabtii jaahiliga aabihii caan ayuu ahaa oo dhammaan jasiiradda carbeed caan ayuu ka ahaa oo waa zuhayr weeyaan waa nin mucalaqaad ayuu lahaa mucalaqaadku waxa weeye waa gabayada lagu qori jiray ama lagu dhejiyey kacbada islaamnimada ka hor ayaa gabayadiisii ayuu ka mid ahaa saddex ninna waa la tilmaamaayo layidhi carabta ayagaa ugu haystay gabayada waa ninkii la dhihi jiray imrulqays iyo naabiqata dubyaani ninka la dhaho iyo zuhayr ibn abi salma zuhayr ibn abi salma mucalaqaadkiisii waxaa ka mida gabaygiisii uu akriyi jiray ee uu dhahay markii uu bilaabaya mucalaqadiisii waa kii lahaa saimtu takaaliif alxayaati waman yacish thamaaniina xawlan laa abaa laka ya sami wuxuu leeyahay waxaan ka quustay noloshii oo siddeetan sannadood iyo jarjar ayaan noolaa buu yidhi subxaan allah nin buu ahaa markaa gabayahana gabayadiisii laaya hadda la yaqaano oo sida loo sharaxana ay adag tahay waayo wuxuu adeegsan jiray kelimado aada u adag weeyaan zuhayr ibn abi salma nin sidoo kale xikmad badanna waa ahaayo waa ninkii gabayada tirin jiray la dhihi jir dhehi jiray markaa waman laa yukrim nafsahu laa yukarami qofkaan naftiisa karaamaynin cidina ma karaameynayso subxaan allah saasuu gabayadiisi ereyadaasa ka mid ah oo cumar ibn khadaab radi allahu canhu markii la weydiiyey waa kii lahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye wuxuu yidhi cumar ninka ugu gabaysan ugu yacni abwaansan dadkii carabta shucaradoodii waa ninkii saaxibu man wa man weeye oo uu uga jeedo zuhayr ibn abi sulma zuhayr markaa wuxuu dhalay nin la dhaho kacab ibnu abi kacab ibnu ibnu zuhayr ibnu abi salma aabihii dabcan oday weyn ayuu ahaa islaamnimada muu soo gaadhin oo islaamka uu ka hor dhintay wiilkiisan kacab ayaa wuxuu noqday nin mukhadar ama ruugcaddaa soo gaadhay islaamka iyo casrigii jaahiliga labadaba waxay walaala ahaayeen kacab nin la dhaho bujayr oo isaguna saxaabi ahaa wuuna gabyi jiray isaguna aftahan ayuu ahaa gabya bujayr radi allahu canhu u islaamay oo saxaabi buu noqday arrintaa markaa waxaa ka cadhooday walaalkii kacab ayaa ka cadhooday warqad buu qoray iyo risaalad ama dhambaal buu u diray gabaya oo uu leeyahay alaa balliqa canii bujayran risaalatan war fariin iyo dhambaal iga gaadhsiiya ninkii bujayr ahaa ee islaamay oo uu ku canaananayo islaamnimada oo uu yidhi maxaad uga tegaysaa diintii yacni dadkii odayaashii hore diimahoodii aynu haysanay aabayaasheen iyo awoowayaasheen iyo laatiya cuza maxaa uga tegaysaan subxaan allah calaa kulli xaal bujerisna warqad buu soo diray wuxuu yidhi ibnu abi sulma oo aabihii ahaa diintiisii xaaraan ayay iga tahay oo maanta diintii islaamka ayaan haystaa ayuu yidhi subxaan allah calaa kulli xaal walaalayaal labadaas gabay ayay isdhaafsadeen kacab iyo bujayr ridwaanullahi calayhim ilaahay raalliha ka ahaadee bujay yacni bujayr isagu uu islaamay isagaa hor islaamay laakiin kacab wuxuu bilaabay marka inuu diinta ilaahay uu duro oo wacaayo ninkii bujayr ahaayo walaalkii ahaa saxaabadii haweenkii muslimaadka ahaa ayuu caayay kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dil toogashaa ku xukumay meeluu joogaba meel allaaliya meeshii lagu arko ninka la ydhahdo kacab ibnu zuhayr ibnu abi salma xitaa daaha kacbada ha haystee waa in la dilaa ayuu saxaabadiisii faray nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeedna walaalayaal ninkii meel qaadaba waa la waayey dhulkii baa la dhaqdhaqaaqay god uu gale ayuu waayey cid kastoo ay saaxiibay ahaayeen oo ay isku dhawaayeen oo sokeeyihiisa ahaa waa u tegay cid markaa magangelisa ayuu waayey subxaan allah ugu dambayn wuxuu go-aansaday in uu aado magaalada madiina oo uu u tago nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu qaato diinta islaamka magaaladii madiine ayuu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimi magaalada madiine isagoo jooga salaadii subax markii laga soo baxay dabadeedna waxaa dhacay nebiga hortiisuu soo fadhiistay wuxuu iska dhigay nin kale wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waxaa ila jooga gurigayga anigu nin magaalada madiine degan ayaan ahay waxaana ila jooga nin magaalada madiine ii yimi oo safarah ninkaa kacab ibnu zuhayr ayaa la dhahaa hadda kacab ibnu zuhayrku waa isaga laftigiisan meesha fadhiya subxaan allah wuxuu ihi ninkaa kacabna waa adigii dil toogashaa ku xukumay ninkaasi wuxuu doonayaa inuu islaamo ee haddii aan kuu keeno maka aqbalaysaa diinta islaamka ama ma cafinaysaa rasuulku wuxuu yihi ha waan cafinayna nacam ayuu yidhi dabadeedna ninkii kacab wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ninkan ku hor fadhiya waa kacab ibnu zuhayr waa ninkii adilka toogashada ah aad ku xukuntay subxaan allah nin saxaabadii reer ansaareeda baa cadhooday dabadeedna wuxuu doonay inuu seef ku dhufto oo wuxuu yidhi dacnii yaa rasuul allahi adribu cunuqahu rasuulka ilaahayow ii ogolow aan cadowgii ilaahay aan qoorta gooye rasuulkii baa yidhi maya faraha ka qaad mar haddii uu yimi isaga oo markaa cudurdaar la yimi oo doonaya inuu islaamo markaa lama dilaayo ayuu yidhi ninkii kacab markaa wuxuu tiriyey gabay golokafuula golokafuulka soomaalidu waxaa u taqaanaa gabayga aanay cidi hadda ka hor aanad soo diyaarinin ee golahaas iyo meesha aad joogto aad ka akridid ayaa loo yaqaanaa golokafuul markaa gabay dheer buu akhriyay oo dhowr iyo konton bayda waa gabay dunida maray meel walba mashriq iyo maqrib meel walba wuu maray gabaygaasi taariikhdana waa galay waana gabay caana oo dheer magiciisa waxaa la dhahdaa gabayga baanad sucaad wuxuu ku ammaanayaa rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam ayuu gabayga ku ammaanaya xagga hore ee gabayga afar qaybood buu ka kooban yahay qeybta koowaad waa jacayl gabadhuu jecel yahay oo uu u bukooday ayuu u calaacalayaa oo la dhaho magaceeda sucaad gabadha markaa sucaad ee uu jacaylka xadidhaafka ah u qaaday wuxuu jacaylkeeda horteeda uu ku dul akhriyay rasuulka ilaah calayhi salaatu wasalaam oo dhaqankii carabtaee waagii hore ayaa waxay ahayd in marka ay doonayaan inay gabay bilaabaan hordhac waxay uga dhigi jireen wax la yidhahdo alghazal ghasalku waa haasaawe ama shukaansi ayay uga dhigi jireen sida iminka soomaalidu markay doonayaan inay gabyaan hadallo huuhaaya ayaa ka horeeya gabayga oo waa kuwa marka hore sii ararta ee dhahan yacni lix bilood baa anigu indhoweydba gabayga waatan iska daayay buu ku leeyahay iminka haddaan afka kala qaado waxa weeye dhulka iyo cidka isku dhegaya waa huuhaada soomaalidoo kale subxaan allah markay gabayga bilaabayaan ayaa carabtuna dhaqan waxay u lahayd markay gabayga bilaabayaan in ay ku bilaabaan haasaawe iyo shukaansi ayay ku bilaabi jireen iyo jacayl ayay ku bilaabi jireen qeybta labaad ee gabaygu uu ka kooban yahay waxa weeye wuxuu ninkaasi ammaanayaa hashii uu saarnaa ayuu aad iyo aad u ammaanaya oo u weyneynaya qeybta saddexaadna wuxuu ku ammaanayaa rasuulka ilaahaye moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu rasuulka ammaano ayuu nebigu go-iisii uu sitay ayuu intuu iska intuu hugiisii ama go-iisii ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dasha uu ninkii kacab ahaa dusha uu ka saaray dabadeedna waxaa loo bixiyey gabaygiisa iyo maansadiisa waxaa loo bixiyey burdatul cafwi waa go-i nebigu uu ku cafiyey ninkii kacab ahaa subxaan allah qeybta u dambaysana kacab wuxuu ku ammaanay saxaabadii muhaajiriinta isaga oo aan ammaanin ama aan waxbaba ka sheegin saxaabadii reer ansaareed waayo ninkii seefta ula soo baxay ee dee markii ugu horreysay doonaya inuu dilo nin reer ansaareed ayuu ahaa markaa gabayga ayaan jeclahay in aad gabayga macaankiisa aad ila dhadhamisaan oo aad ila dhuuxdaan waa gabay dheer waxaan idinka codsanayaa inaad i samiirtaan sidoo kalena aad ila fahantaan xikmadda meesha ku jirta iyo gabaygan dunida bedelay ee meel walba maray mashriq iyo maqrib galbeed iyo bari koonfur iyo waqooyi oo cid walba ay isku dayday inay ka jawaabto oo silsilad ay ka dhigto laakiin subxaan allah xikmaddii kacab ibnu zuhayr radia allahu canhu ila dhegaysta wuxuu ku bilaabay wuxuu ku bilaabay walaalayaal gabaygiisa wuxuu ihi baanad sucaad baanad sucaadu faqalbi lyawma matbuulu buu yihi baanad sucaadu faqalbi lyawma matbuulu mutayamun ihrahaa lam yufta makbuulu wuxuu ihi baanad sucaad gabadhii sucaad ahayd horta way ku dayso way tagtay buu ihi gabadhii sucaad ahayd waa gabadhuu jecel yahay sucaaddaas baanat waxa fogaaday oo i daysay sucaadun gabadhii sucaad ahayd fa qalbi lyawma matbuulu maantana qalbigaygii waxa weeye matbuulun waa mid u dulloobay jacayl qalbigaygiibaa wuxuu u dulloobay jacayl buu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim mutayamun itraha wuxuu yidhi weliba waxa igu dhacay jacaylka heerka ugu sarraysa mutayamka la dhaho waa kalgacaylka iyo caashaqa uu ninku u qaado gabadh waa derajada ugu sarraysa weeye lam yufta makbuulun buu yidhi kamanaan baxsanin xadhiggii jacaylka bismi illaahi araxmaani araxiim waa jacaylka halkii ugu sarraysay gabaygan sidaan idiin sheegay nebigi ilaahay hortiisa laga akhriyay gabaygan waana gabay golokafuula kacab ayaa akhriyay ibnu zuhayr radia allahu canh wuxuu yidhi wamaa sucaadu gabadha sucaad may ahayn khadaata albayni id raxalu saaka subixii ama waa berigii markii ay rawaxday ama ay tagtee safarka ay aaday kuma shabihi karaayo buu yidhi sidaa noqday ilaa aqanun yacni deera yar cideeda deeradu waa xayawaan xayawaanka yaree deerada ah un baan isku shabihi karayaa buu yidhi oo weliba ciyaysa deerado bal deere ciyaysa eeg se wici daasay haysa soo maaha wuxuu yidhi khadiidu darfi deeradu indhaha isku haysaa makxuulun wayna indha madowdahoo indhaheeda u indha kuulan subxaan allah indhaha u indha kuulan wuxuu ku shabahayaa walaalayaal jacaylkii gabadha uu u qabay wuxuu ku shabahay iyo tegidda ay tagtee safarka ay aaday wuxuu ku shabahay inuu la mid yahay deero indhaha isku hayso indhihii madoobaadeen oo ciyaysa oo la moodo deero yaroo aabbaheed iyo hooyadeed ay dhinteen bismi illaahi araxmaani kar bismi illaahi araxmaani araxiim waayahay gabadhiibuu markan markaa inoo sifeeyo wuxuu ihi hayfaa-un gabadhaasi waa hayfaa hayfaa waxa weeya boggeeda iyo caloosheeda ayaa waxa weeye yar gabadh calool weyn maaha waa gabadh caloor yar buu yidhi haye cajzaa-un mudbiratan markay soo jeedo caloosheedu waa yartahoo boggu wuu yar yahay waa kow cajzaa-un waxay leedahay buu yihi mudbiratan markay sii jeedana cajsaa bay leedahay cajsaadu waxa weye waa badhida qofku uu ku fadhiista weeyaan markaas soo jeedka markay soo jeedo calool male bog male subxaan allah waa quruxda dumarka ayay carabtu u taqaanay markay sii jeedana markaa waxa weeye cajsaa bay leedahay oo waa la iska fahmaya markaa taa dabcan beydkan waxaa la tilmaamay oo la leeyahay gabaygii rasmiga kamuu mid ahayn riwaayinka qaarna way soo aroorinaya markaa inagu waynu macnaynayna insha allah wuxuu ihi laa yushtakaa qisarun minha walaa tuulu laguma ceebeynayo gabadha sucaad gabadh gaabanna ma aha gabadh aada u dheeroo dee dherer xawli ah dheerna ma aha buu yidhi subxaan allah tajlu cawaarida waxay kala furtay buu yidhi gabadhii sucaad waxay markaa kashiftay cawaarida ilkaheedii diidalmin oo faantax leh ilkaheedii oo faantax leh bay kala furtay idabtasamad markay qososho waxa weeye ilka ilka faantax leh oo oo cadcad oo qurux badan baa ayay leedahay buu yidhi waaya ka-annahu waxaad moodaa buu yidhi iminka wuxuu inoo shabahayaa taswiirta uu saaraya ama suuradda wuxuu saarayaa gabadhii markaa sucaad ahayd ee qososhay qosolkeeda afkeeda waxaa jirta waxa la dhahda maaud maa-ulfami biyaha afka biyaha afkuna waa candhuufta candhuuftaa yar ee afkeeda markii gabadhaasi ay qososhay candhuufta afkeeda ayuu subxaan allah maanta uu sawiraya ee balu dhegayso siduu u sawiraya wuxuu yidhi ka-annahu waxaad moodaa markaas biyaha afka ama candhuufta waxaad moodaa munhalun meel loo arooro oo biyo laga raad biyo laga loogu soo arooro markaa biyaha markaa loo arooro waxaa lagu daray buuhi biraaxi khamri baa lagu daray oo meesha jaahiliyadii kama maqno de ninku waa waxaynu nidhi waa mukhadrama waa roogcaddaa oo casrigii jaahiliga iyo casriga islaamka labadaba wuu soo gaadhay waaye wuxuu ihi markaa khamri baa lagu daray biyaha macluulun oo waa la waraabiyey bal ka waran waxaad qiyaastaa biyo la waraabiyey biyo la waraabiyey xoolo la waraabiyaa la arki jiray wuxuu leeyahay kacab biyahana waa la waraabiyey oo la waraabiyey haddana waa yahay shujad waxaa lagu sii daray biyihii la waraabiyey bidiishamamin biyo kaloo qabo baa lagu daro berafa min maa-in macniyatin biyahaasoo laga keenay meel waadiya ama meel tog ah ayaa laga keenay ceel ku yaal saafin biyahaasi waa biyo saafi ah biabdaxa oo markaa waxa weeye meel tamuuxa abdax waxaa la dhahdaa waa meesha tamuuxa ay biyuhu ay maraan halkaasaa markaa biyaha laga keenay buu yihi oo adxaa wa huwa mashmuulu biyahaas oo noqday yacni biyo ay dabayli heshay biyo ay dabayli ay heshay buu yidhi tanfi riyaaxu dabaylihii markaa waxay bi- biyihii ka qaadeen alqadaa boodhkii yacni biyaha markaa waxaa mar- mararka qaarkood waxaa biyaha ku daadan kara maxay uraada ama gudaafad oo kale ama boodh oo kale markaa boodhkaas riyaaxu waxay dabayshii ay ka qaaday alqadaa markaa waxa weeye qaaduuraadkii ama boodhkii bay ka qaaday canhu biyihii wa afradahu waxayna meesha kaga tagtay buu yidhi haa min sawbin saariyatan biyo kale oo ma roob kale oo yimi xilliga habeenka roob yimi maxay xilliga habeenka yimi ayay kaga tagtay meesha subxaan allah waayahay biidun yacaaliilu biyihii waxaa ka sarreebiya buu yidhi biidun biidun waxaa loo yaqaanaa waa daruura daruuraa ka sarreeya yacaaliilun oo markaa da-aya oo roob iyo roob iyo roob kaloo kala da-aya ayuu ku ku fasiray subxaan allah wuxuu sheegayaa oo waxaasoo rooba iyo biyo iyo waxaa lagu daray waxa weeye waa candhuuftii afka ayuu wuxuu ku tilmaamay meel loo arooro oo biyo loo doonto meeshaa loo arooray biyaha ay yaalaan ayaa biyihii waxaa lagu daray khamri buu yidhi dabadeedna waxaa lagu sii daray biyo kale oo markaa baraf leh haddana waxaa u timi dabayl oo ka qaaday boodhkii iyo waxyaalihii kudaafadda ahaa ka qaaday haddana roob ayaa helay haddana waxa weeye daruur baa dul hogatay haddana roob baa helay oo waa la waraabiyey oo waa la waraabiyey subxaan allah bal u fiirsada taswiirta uu siinayo markaa waxa weeye iyo siduu markaa waxa weeye aftahanka u yahay ninkaasi subxaan allah hase ahaatee gabadha uu sidaa markaa uu u sifeeyey ballantii bay kaga baxday oo axdigii bay kaga baxday gabadhaas wuxuu yidhi akrim biha khullatan low annahaa sadaqat alla wanaagsanayn alla wanaagsanaan lahayda haddii ay ka run sheegi lahayd mawcuudaha ballanteedii ballanteedii haddii ay ka run sheegi lahayd maxaa ka wanaagsanaan lahaa aw low ana nusxa maqbuulu ama hadday gabadhaasi ay qaabilayso ama aqbalayso nasteexada iyo waanida hadday aqbalayso wax ka fiicnaan lahayd may jirin laakiin ma yelin buu yidhi iminka wuu calaacalaya wuxuu yidhi laakinahaa khullatun waxaad mooddaa saaxiibtinimadii gabadha aan saaxiibka la ahaa wuxuu yidhi waxaad mooddaa qad siita mi- qad siida min damihaa waxaa lagu dhex daray saaxiibtinimadii dhiiggeedii baa ku jira dhiiggeedii oo wata maxay fajacun argagax wa walacun been wa ikhlaafun iyo ballanburin buu wataa wa tabdiilun iyo saaxiib bedel bismi illaahi araxmaani araxiim wuxuu leeyahay gabadhii sucaad ahayd waxa ku dhacay ballantii bay kasoo bixi weyday dabadeedna waxa weeye ballantaa ay burisay wuxuu la mid yahay waa argagax iyo cabsi iyo been iyo waxa weeye ballanburin iyo sidoo kale anigoo la saaxiib ahaa ayaa waxay igu bedelatay aniga bedelkayga saaxiib kala yeelatay bismi illaahi araxmaani araxiim famaa taduumu calaa xaalin takuunu biha kuma daa'imayso xaalad marnaba marnaba xaalad kuma daa'imayso gabadha sucaad la dhahdaayo oo marba dhan ayay waxa weeye sida jirjiroolaha isu bedbedelaysaa haye kamaa talawanu fii ahwaabiha alquulu waxay isu bedelaysaa sida maradeedu ay ugu- isugu bedesho alquulu ciidda ama dhoobada oo maradu markay dhooba hadday ku dhacdo way uskagowdaa wuxuu leeyahay markaa ballanteedii way uskagaysay oo markaa way kudaafadaysay buu yidhi subxaan allah ballantii bay igaga baxday waaya walaa tamasaku bilcahdi ballan ma qabanaysa buu yidhi gabadhaasi alladii zacmat ballantii axdiga ila gashay gabadhaasi mid ka soo baxaysa maaha buu yidhi waayahay ilaa kamaa yumsiku lmaau lgaraabiilu waxaan ku matelay buu yidhi ballantaa laygaga baxay sida markaa da- dhagaxa dhagax dixeedka loo yaqaano gharaabiisha waxa la yidhaha waa dhagax dixeedka dhagaxa dixda ama toga yaalla ee aan biyaha qabanin kaasoo bal la yidhi biyo qabo oo kale ma dhagax dixeed baa biyo qaban kara ma qaban karo sida kaasoo kale ayay ballanteedu tahay markaa gabadh ballan fulinaysa maaha buu yidhi falaa yaqurnannaka maa mannat wamaa wacdat ee yaanu iminkaba ku khiyaana yaanay ku khiyaanayn oo yaanay ku kadinin gabadhaasi manigeeda iyo markaa waxa weeye ballamaheedaas iyo deelooyinkaas ay sheegaysaa yaanay iminkaba ku khiyaamayn Il- eh, ina alamaaniya waalaxlaama tadliilu maxaa yeelay yidideeladeeda iyo riyooyinkoodo dhan waa baadi weeyaan waayo kaanat mawaaciidu curquubin laha matalan ballanburunta waxay la mid tahay buu yidhi sida ninkii curquub ayay mathal u tahay oo la mid tahay buu yidhi curquubku waayo curquubku waa ninkii adduunka ugu haystay ballanburinta bismi illaahi araxmaani iraxiim ninkii adduunka ugu haystay ballanburinta ayaa curquub la dhihi jiray oo mar kasta uu ballan qaado uu ka bixi jiray ballanta wuxuu yihi gabadhaasi waxaad moodaa inay qori ka qoratay ninkii curquub ee ballanta ka bixi jiray waaba curquub kale ayuu yidhi haye wamaama wamaa wamaa mawaaciiduhaa ila labaatilu maw- mawcidka ay gasho iyo axdiga ay gashaana waaba baatilun wax kale ma jiraan oo a- yacni mid ay kasoo baxaysaa ma jirto buy arjuu waxaan ka rajaynaya wa aamulu waxaan ka rajaynayaa haddana an tadnuu mawaddatuhaa bal in jacaylkeedii gabadhaa aan u qabay inuu soo dhawaado buu yidhi inuu bal igu soo dhawaado oo j- igu soo dhawaado jacaylkeedii baan rajaynayaa buu yidhi wamaa ikhaalu ladaynaa minka tanwiilu mana u malaynayo inaad ballantaas iyo jacaylka aan kaa rajaynaya inaad isiinaysid umama malaynaya buu yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim wa subxaana allahi banulan waa yahay amsad sucaad wuxuu ihi gabadhii sucaad ahayd waxay ku galabaysatay way ka tagtay meeshii iyo deegaankii ay joogto way galabaysatay talo xaggee ku galabaysatay biardin laa yuballiquhaa dhul aan la gaadhin bay gabadhii tagtay buu yihi sucaad ahayd ila alcitaaqu waxa gaadhi karaayo unbuu yidhi alcitaaqu hasha alcitaaq waxa la dhahda waa halaha annajiibaatu lmaraasilu hashaas oo ka mid ah halaha wanaagsan ee dheereeya mooyaane meel la gaadhayo may meel la gaadhi karayo ma aha buu yidhi meeshay aadin walan yuballiqahaa ilaa khudaafiratun mana gaadhaya buu yidhi meeshaas yacni khudaafiratun khudaafiratun waxaa la dhahdaa waa hashi xooggan ee awoodda leh hal xooggan oo awoodi leh oo lagu safri karaya mooyaane yacni meel meesha wax kaloo gaadhsiinayaa ma jira buu yidhi lahaa cala alayni irqaalun wa tabqiilun hashaas oo aynkeeda ama dhiggeeda ama habl- hablaha kale iyo dee halaha kale ay isku faca yihiin ka dheeraysa irqaal waxa weye waa hasha dheeraysa weeyaan wa tabqiilun kana adag oo ka jidh adag ayuunba ay gaadhsiinaysa halkaasuu yidhi iminka wuxuu bilaabay inuu kuu sharaxo oo uu kuu sifeeyo hashii uu saarnaa ayuu wuxuu kuu sheegayaa ee, qaabkii aweekeediiyo sifadeedii wuxuu yidhi min kulli nadaaxati difra idaa caraqat indhaheedu waa wey way waawen yihiin bui nadaaxa nadaaxata ilaahay ba qur-aanka ku sheegay subxaana wa tacaala waa kii lahaa maxay في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان إلو جنة waxaa ku yaala ila marka aad u burqamaya waa sidaasoo kale wuxuu ihi hashaydu waa min kulli nadaakha waa bu- waa ilaheedu waa ilo waaweyn ilweyn ilweyn bay leedahay hashii addifra waxay kaloo leedahay yacni lafo k- ku yaala hasha ku yaalo dhegta hoosteeda halkaa kasoo baxa oo lagu yaqaano geela noociisa wanaagsan ayay leedahay idaa caraqat markay dhididdo hashi dhididku waa xayawaan iyo bani aadam labaduba way dhididaano waxa weeye markay dhididee qoraxdu kululaato ee jawigu uu darnaadiyo tamberejarku sare u kaco hashaydani waa mid u adkaysi badan ayuu yidhi curdatuhaa taamisu laclaami majhuulu waxay u banbaxaysaa marka qoraxdu kululaato hashii waxay u banbaxaysaa meel taamisu laclaam aan la garanin cala- een, calaamadaheeda yacni waa dhul aan la garanayn oo majhuul ah oo aan la aqoonin dhulka aan la aqoonin ee hadda ka hor aan la tegin waxa i geyn karaysa unbuu yidhi hasha noocaas ah oo ah hashiisii uu wata weeye ayuu iminka ku sifaynay wuxuu yidhi hashaasi tarmi lguyuuba waxyaalaha qeybkee dadku aanay aqoonin way tuurtaa maxay ku tuurtaa talow bicaynay mufradin lahiqin indho la moodo waxshi ama bahal la moodo ayay ku tuurtaa oo indho cadcada markaa yacni meeshaas ee, waa meel aan la aqoonin ma joojiso hashaydee yacni xitaa meesha aanay dadku hadda ka hor gaadhin ayay gaadhaa hashaydu buu yidhi waayahay idaa tawaqadat alkhasaasu waalmiilu marka dhulku uu adkaado ee uu fogaado hasha socon karaysa waa hashaydun buu yidhi waaye dakhmun hashaydu wuxuu yihi waa mid weyn muqalladuhaa waxay u weyn tahay meesha qilaadka laga sudho waa meesha koorta laga sudho koortu waxa weeye waa meesha silsilada laga sudho silsiladu waa koortaas ayay ka weyn tahay oo koor baa la dhadaayo soomaaliduba way u xidhi jirtay geela oo waa jeles marka geela lagu xidho oo sidaas oo kale eh, jeles garaacmay oo kale weeyaan halkaa way ka weyn tahay buu yihi hashu facama muqayaduha waxa kale oo dhammaystirmay xadhiggii hoggaanka ee hasha lagu hayeyna waa dhammaystiran yahay buu fii khalqihaa can banaati alfaxli tafdiilu abuuriddeedan alla uu abuuray hashanna waxa weeye mid ka wanaagsan can banaati alfaxli hablaha kale isku faca yihiin waa geelii kale ama yacni halihii kale iyo qaalmihii kale isku dhigga ahaayeen way ka fadilan tahay buu yidhi khalbaaun wajnaaun calkuumun mudakaratan wuxuu yihi khalbaaun waa mid qoor weyn ayuu yidhi qoorteedaa weyn hasha wajnaa-un dhabanna way leedahay dhabanna way leedahay culkuumun dhabankaasoo markaa waxa weeye subxaan allah waxaa loo jeedaa dhabankaasoo markaa waxa weeye hilib leh dhaban hilibnana way leedahay buu yihi hashu waayo mudakaratan wayna labaysantahoo hashi nin weeye hashu waa nin mudakar mudakarku waa maxaa way dakar soo maydan maqal rajul iyo dakar waa untha dakarku waa ninka soo maa hashaydu way labaysantaho waa lab oo way ninaysan tahay buu yidhi sida xoogga ay u xoogan tahay nin baad moodaa yacni waxaad moodaa awr oo kale ama sida faraska ninka ah oo kale ad moodaa buu yidhi fii dafihaa sacatun qudaamuhaa miilu jeeniyada markaa hashaydu buu yidhi jeeniyada hashaydu waxa weeye waa kuwo waaweyn ayuu tilmaamay qudaamuhaa miilu qoorteeduna way ka horeysaayo oo meel fog bay ka horeysayo qoor dheerna way leedahay buu yidhi wajilduhaa haragga markaa hashaasina min aduumin wuxuu ka yimi ama waxaa la moodaa inuu ka samaysan yahay min aduumin haragga diinka diinka ma taqaanaan walaaliya diinku waa xayawaankan qolofta weyn qolofta adag ay dusha ka saarantahay soo maydan arkin qolofta sidaas oo kale adag ayaa haragga hashayduna ay sidaasoo ay u adag tahay haragga hashayduna ay u adag tahay buuri laa yu-ayisuhu dalxun ma saamayso buu yihi hashan ma saamayso waxa loo yaqaano dalxun dalxunku waxa weeye waa daabad ama waxa weeye cayayaan iyo xasharaad ku dhasha geela ku dhasha oo geela cuna oo sangaali bay soomaalidu dhihi jirto sankuu ka galaa ama dhegtuu ka galaa noocaasi ma saameeyo buu yihi aniga hashayda haye dalxun bidaaxiyati lmatnayni mahzuulun bidaaxiyati lmatnayni dhabarkeedana way u weyn tahay buu yihi dhabarka way ka dhuuban tahay dhabarka oo dhabarkeedu waa mid muuqda oo daaxiya waa muuqdaa waana waana dhuuban tahay dhabarka way ka dhuuban tahay buu yihi xarfun waxaad moodaa sida xarafka xarafku waa qoraalkan oo kale wuu noqon karta xarfuljamalna wuu noqon karaa marka qoraal ahaan sida yacni wuxuu ku shabahayaa qoraalka marka xarafka wax lagu qoroo kale buu yihi akhuuhaa abuuhaa min muhajanatin hashan aabbaheed iyo walaalkeed waxay ka mid yihiin muhajana muhajana waxaa loo yaqaanaa geela noociisa wanaagsan markaa aabbaheed iyo walaalkeedba geela nooca wanaagsan ayuu ahaa ayuu yidhi subxaan allah wuu u abtirinaya iminka wa cammuhaa khaaluhaa qawdaa-un shimliilu abtigeed iyo adeerkeedna waxa weeyaan qawdaa-un waa geela nooca ugu wanaagsan ee dhabarka dheere qoorta dheer leh ayuu abtigeed iyo adeerkeedna uu ahaa shimliilun ee dheereeya markaa ab ilaa ka ab ayay hashaydani uu leeyahay ayay ku abtirsataa nasab wanaagsan ay ku abtirsataa buu yidhi subxaan allah yamshi lquraadu wuxuu yihi cayayaanka geela ama xayawaanka ku dhashay quraadka loo yaqaano waa shilinta cunta mar hadi jarale geela cunta ama adhiga ama geela cunta taasi waxa weeye haddayba kusoo dhacdo oo ay calaf kasoo doonato gee hashayda uma calayha uma uma yusliquhu minha wuu ka siibanayaa waxba kama qaadayo way ka siibanaysaaba waayo haraggeeda adag oo waa kii ku tilmaamay haraggeedu inuu la mid yahay sida haragga diinka uu la mid yahay marka xitaa shilin iyo cayayaan yaroo ku dhashaa waxba kama qaadayo buu yihi hashaydu wuu ka siibanayaayo wuxuu ka siibanayaa cayayaankaasi minhaa libanun shafka hash shafku waa halkan xabad xabadkan ayay ka dhacaysaaba hashii waa cayayaankii ku dhalanaya wa aqraabun zahaalilu ama wuxuu ka dhacaya aqraabun aqraabun waa dabada hasha dabada xagga dambe weeye xagga dambeo la mooda zahaaliilun dhagaxowday oo noqotay amlas yacni dirid bay noqotay diriddu waa dhulka adag way adkaatay dabadiiba adkaatay oo waxaa looga jeedaa wuxuu kuu sheegayaa in hashani ay socoto oo ay dheerayso oo tababaran tahay markaa meel yaroo baruur yari ay kasoo gashaa ma jirtee waa hal muruqaysan oo xataa dabadiiba dhagax noqotay buu yidhi oo amlas noqotay ama zahaaliilu noqotay buu yidhi cayraanatun qudifat binaxdi can curuudin cayraanatun buu yidhi waxaad moodaa cayraana cayraana waxaa loo yaqaanaa dameer farowga hashaydu waa sida dameer farowga buu yidhi qudifat lagu dhex tuuray binaxdi can curuudin hareeraheedana lagu tuuray yacni hilib kaydsan waa kii markii horeba ku lahaa hareerahay ka weyn tahay hareerihiibu wuxuu yidhi waxa ugu kaydsan hilib ayaa ugu kaydsan hilib maaha baruure hilib baa ugu kaydsan buu yidhi mir mirfaquhaa suxulladeeda suxulladu waa halkan waa meesha laabadka uu ka laabto gacantu ay ka laabato yaama adinku uu ka laabto weeyaan mirfaquhaa markaa suxulladii ama xusulladii labadaba soomaalidu way u akridaaye waxa weeye can banaati zuuri maftuul banaati zuuri maftuul banaati zuurna waxaa loo yaqaanaa feedhaha feedhaha ayay ku dhejisan tahay ayadoo ah maftuul muxkam yacni aada si wanaagsan isugu dhejisan ayay isugu dhejisantahay markaa gacantii iyo suxulkii iyo lafihii feedhaha ayaa si wanaagsan isu haysta hashayda buu yidhi haye kaanamaa faata cayna caynayhaa wa madbaxuhaa waxaad moodaa horraanteeda waa hasha horraanteedii ama xaggeeda hore waxaad moodaa wa madbaxahaa iyo meesha laga gowraco geela meesha laga gowraco oo min khatmihaa ka mida qoorta ila geela qoortana laga gowracay qoorteeda markaa laga gowraco iyo markaa qoorteedaas iyo cunaha iyo hunguriga waxaad moodaa buu yidhi wa min allaxyeyni iyo wa min allaxyeyni birtiilun iyo sidoo kale gafuurka gafuurka waa meesha uu gadhku kasoo baxaa la dhahdaa gafuur gadhkaas halkaa gafuurka iyo halkaa cunahaas iyo hunguriga waxaad moodaa birtiilun sida dhagax baad moodaa ama xadiid baad moodaa waa dhagax iyo xadiid baad moodaa halkaa meeshii laga qalayay ama laga gowrici lahaa hasha iyo gadhkeedii waa dhagax buu yidhi waa birtiil waa dhagax ama waa xadiid buu yidhi subxaan allah waaye tamuru waxay lulaysaa mithla casiibi nakli daa khusalin dibkeedii bay markaa hashaasi lulaysaa oo la moodo mithla casiibi nakli sida markaa jiridda timirta jiridda timirtu intaanay caleema yeelanin oo ay yar tahay markaa siday u adag tahay ayaa dibkuna wuu adag yahay buu yihi daa khusalin timana waa leeyahay yacni hasha dibkeedii waxoogaa timana way leedahay fii qaarisin lam tukhawinhu laxaalilu fii qaarisin candhadeeda khaaris waxa weeye candhada geela ilaa hal bay ahayde dhidig weeye markaa candhay leedahay iyo naas bay leedahay markaa dee laga maalo caana fii qaarisin candhadeedii markaa lam tukhawinhu laxaaliilu caana male candhada hashaydaasi caana male oo wuxuu kuu sheegayaa wuu faaninayaa wuu ammaanayaa hashoo hadday caana leedahay dee mabay socon lahayn safar dheerna may geli lahayn oo dee hooyoo kale noqon lahayd oo bannaanka iska fadhiisan lahayd laakiin iminka wuxuu yihi candhadeedu xididada candhadeedu ma laha caano oo waxay arrintaasna ku tusinaysaa hashaasi siday u dheeraynayso oo ee u soconaysa iyo safarkay gelaysa bay ku tusinaysa wuxuu yidhi hashaasi qanwaa-un waa mid san dheer sankeedaa saa dheer waa san dheer bay leeda qurux badan fii xaratayha sidoo kale dhegahuna waa dhego fiican oo qurux badan oo dhaadheer weyn lilbasiiri bihaa cataqun qofka yaqaano geela ee yaqaano calaamadaha geela xariifka ku ah markuu u fiirsado wuxuu ogaanayaa in hashaydu ay tahay cataqun halahato nooca ugu wanaagsan inay tahay oo mubiinun weliba nooca wanaagsan ee caddaankae la garanaya inay tahay buu yidhi wa filkhadayni tasiilun dhabanaduna waa fudud yihiin hashayda buu yidhi subxaan allah wuxuu ilaa intaa inoo wadaa hashii uu ku safraayey sifadeedii iminkana wuxuu inoo sifaynayaa hashii oo bal meel saxara ah iyo dhul ordaysa hashii wuxuu yihi tukhdii calaa yasaaraatin wahiya laaxiqatun hashii waxay ordaysaa buu yidhi tukhdii waxay ordaysaa calaa yasaaraatin waxay ku ordaysaa lugo yasaaraadkin waa lugaha lugihii ay ku ordaysa buu kuu sheegayaa wahiya laaxiqatun lugahaasi waa dhuuban yihiinoo waa lugo cata ah oo hadday lugaha ay hilib ku leedahay dee mabay socon lahayn markaa wuxuu ihi waxay ku dheeraynaysaa lugahan caatada ah buuli dawaabilun waxay ordaysaa meel dawaabila dawaabilka waxaa la idhaahdaa waa dhulka yaabiska waa dhulka engegan bay cararaysaa hashi masuhuna alarda taxliilu oo dhulka adinkeeda uu taabanayo taxliilun waa yaryahay macnaa markay boodayso markay ordayso xawaaro la yaablay ku soconaysaa sida awoodeed dhulka qunyarunbay u taabanaysaa hal marunbay jag jag bay u taabanaysaa way boodaysaa sumurulcajaayaati waxa sumurulcajaayaati yatrukna alxasaa ziiman sumur alcajaayaat sumurku waa midabka sumur asmar waad maqasheen afka carabida ama sumur waxa weeye waa midabka madow ama maariinka wuxuu yihi xididada lugaheedu waa madow xididada ligahoodu lugaheeda mara waa madow yihiin ama waa midabkeedu waa maariin yatrukna alxasaa ziiman lugahaasina markay qururuxa iyo dhulka ay jibaaxayaan ay dhulka marayaan yatrukna alxasaa ziiman waxay ka tegaysaa qururuxii iyada oo kala firdhisay iyadoo qururuxii kala firdhisay ziiman waa maxay waa kala firdhinta ama markay mutafaraq ka dhigto dhagxaantii iyo qururux iyo jaygii waayahay lam yaqihina ru'uusa alukmi tanciilun kamanay difaacin lam yaqihina kama difaacin ru'uusa alukmi madaxa taa taagtaagyada ukum waxaa la dhahdaa taagtaagyada ama buura tanciilun wax kaba kaba kamay difaacin markaa iyadoo kabala ayay buuraha dusheeda ordaysaa buu yidhi hashaydu subxaan allah waa hal khatara weeye hashaas kaana awba diraacayha idaa cariqat kaana waxaad moodaa awba diraacayha awba waa marka ay diraacu waa gacanta awba diraacayha markay gacanteeda soo laabato oo ay ordayso lugihii ay saa usoo laabato ay saa usoo laabato ama ay saa u ordaysay dee soo laabaysa gacmaheedii buu kuu sheegaya waxaa la moodaa heer idaa caraqat markay kululaato oo ay dhidido ayuu wax ku shabahaya wixii uu ku shabahaya baa kuu soo socda waqad talafaca bilkuuri alcasaaqiilu ayadoo oo buuraha dushooda uu ka iftiimayo ama uu ka hilaacayo alcasaaqiilu dhalanteed dhalanteedku waxa weeye waa dhulka saxaraa markay qoraxdu kululaato waxaa jirta meel baa qofku wuxuu moodayaa inay biyo yaallaan mana aha biyo ee waa dhalanteed waa waxa ishiisu istustay wuxuu yihi marka buuraha dushoodii iyo aaggaas oo dhan dhalanteed baa ka muuqda halkaas qoraxdu kulushahay jawigu daran yahay ayay hashaydu ordaysaa buu yidhi yowman yadallu bihi lxirbaau mustakhidan waxay ordaysaa buu yihi yowman maalin yadallu bihi lxirbaa uu noqday jirjiroolu jirjiroolu waxa weeye waa xayawaan midabyo kala duwan yeesha marba meesha uu istaago ayuu midab yeeshaa hadduu meel akhdara istaago akhdar buu noqdaa hadduu meel dhagaxa istaago sida dhagaxuu ekaada waa jirjiroola la dhaha midabka maalintaas yacni wuxuu noqday jirjiroolihii mustakhidan mid ay asiibtay qoraxda kuleelkeediioo gubtayba ayuu noqday kuwaasi meesha kama shaqaynayaan buuhi meeshay maraysa hashaasi kaana daaxiyahu bishamsi mamluulu waxaad moodaa buu yidhi meeshaas qoraxdu markay kusoo baxday mamluulun ayuu noqday xayawaanki yacni wuxuu noqday ramaad waa dambas ayuu noqday qoraxdii kuleylkeedii ayaa gubtayba haddana hashaydu halkaas kuleylka iyo tambareejarka kulul ay tahay bay maraysaa oo ay ku safraysaa buu leey wa qaala lilqowmi xaadiihim waqad jaculat oo wuxuu dhahay ragga ninkii markaa hees howleedka geela u heesi jiray ee heesta hawsha u qaadi jiray geela uu leeyahay oo uu ku hadlaayo waqad jaculat wurqa aljanaadiibi yarkudna alxasaaqiilu oo sidoo kalena waqad jaculat ay noqotay wurqa aljanaadiibu ayaxa janaadiib waxa la dhahda waa ayax ayaxii wuxuu noqday buu yidhi yarkudna alxasa mid ku cararaya dhagxaanta qururuxa ama jayga ah ayuu ku ordayaa qiilun xilliga duhurka ee qayluulada ee la seexdo waa xilliga nebiguna fare calayhi salaatu wasalaam ina seexno waa qiilu baa la dhada xilligaas ayaa waxa weeye qoraxdu kulushahay ee qayluulada ah hashaydu way shaqaysaa buu yidhi oo way ordaysa shadda nahaar markay shadda nahaar maalintu markay ugu daran tahay buu yidhi diraacan gacmaha caytalin gabadh gabadh gacmaheedu gabadh dheer weeye gabadh yacni dherarkeedu waad u dheerya ayuu ku shabahayaa oo nasafin oo markaa da-deedu ay tahay meeldhexaad da-deedu waa meeldhexaadoo waa gabadh markaa kontonaadka ku jirta waa gabadh markay yani kontonaadka dumarku hadiyo jaraala galaan waa markay ka quustaan inay ubad kale ay dhalaan subxaan allah gabadhaasuu ku shabahayaa dheere gacmaadhaa dheer qaamad gabadhiibaa istaagtay fa jaawabahaa gabadhii waxa u ajiibay oo u yimi nugdun mathaakiilu nugdun dumar kale oo iyaguna aan ubad lahayn dumar aan caruurba dhanin baa u yimi iyo mathaakiilun dumar kale oo iyagana caruurtii ay ka dhimatay ayaa gabadhaa u yimi haye nawaaxatun rikhwatu dibcayni nawaaxatun way barooranaysaa gabdhihii iyo dumarkiibaa barooranaya rikhwata dabcayni markaa halkan cududda iyo laabta ayay gacantii la dhacayaanoo way barooranayaan laysa lahaa lamaa nacaa bikraha naacuunu macquulu gabadhaasoo loo soo sheegay wiilkeedii curad in uu dhintay gabadh waxaad qiyaastaa da-da kontonaadka ku jirta oo islaam weynna aan noqonin weli gabadh gabadh dee maldhexaadana ka tagtay ayaa waxaa loo soo sheegay buu yidhi in wiilkeedii curad uu dhintay mana rajaynaysa inay ubad kale ay dhalayso gabadhiibaa waxa u yimi dumar kale oo iyaguna aan ubad dhalin dumar aan ubadba dhalin iyo dumar kaleo iyagana carruurtii ay ka dhimatay baa u yimi way fadhiisteen way baroorteen baroor diiqtii ugu darnayd laabahay garaaceen iyo xabadka waa xilligii jaahiliga weeyaan waayo baroordiiqda noocaas islaamku wuu reebayba wuxuu yihi taqri tafri lubbana bikafayha wamadracaha wamadracuha waxay la dhacayaan dumarkii gacantooda waxay la dhacayaan allubbaana halkan xabadka laabtay saa ula dhacaysaa gacanta saasay laabta ula dhacaysaa bikafayha gacmaheeday la dhacaysa wamadracuha iyo sidoo kale diraca ay sidato iyo toobka gabadhu ay sidatana way la dhacaysaa gacantii bay la dhacaysaa iyo diriciina way jeexjeexday mushaqaqun way jeexjeexday markaa diriciina siday ula dhacaysay can taraaqiiha racaaciilu racaabiilu halkan kalxanta kalxanta waa meeshay laabtu ka bilaabanto ayay la dhacaysaa maradiina waxay ka dhigtay racaaciilu racaabiilu yacni qidca qidcay maradiina u goysay waa gabadh barooranaysa gabadhaa barooranaysa ee loo soo sheegay in wiilkeedii curad uu dhintay laabta ayay waxay la dhacaysa oo balanbal iyo balaaya ka sheekaynaysaa walciyaadu billah sidaa markay ula dhacdo walaalayaal ayaa wuxuu ku tilmaamayaa ama uu ku shabahayaa wuxuu ku shabahayaa gabadhaa markaa xabadkeeda halkan laabtii la dhacaysa gacmaheeda wuxuu ku shabahayaa hashiisii xawaarahay ku soconaysay matalan gabadhii babtaa isku haysay ee laabta garaacaysay xawaara la yaab kale ku garaacaysay iyo waxaa isku mida buu yidhi socodka ama xawaaraha hashaydu markay sidaa u jarayso ayaa isku mida buu yidhi bal u fiirso siduu sawirka u bixinayo waa cajiib sawir la yaab la weeyaan wuxuu idhi gabadhaa laabteeda garaacaysa ee haddaba gabadhaa wiilkeedii curad uu dhintee laabteeda garaacaysa aan is ogeyn sida gacmaheeda ay ula dhacayso laabta ee xawaaraha la yaab kale ay isugu dhufanayso aya waxa isku mid a oo uu ku shabahayaa socodka hashiisii hashiisii markaa soconaysay ee xawaaraha la yaab kale ku soconaysay marka waxa weye waa taswiir iyo sawir la yaab le buu ka bixinayaa meesha intaa wuxuu kaga baxay sifadii uu sifaynayey hashiisii uu sifaynayey iminka wuxuu u gelayaa ammaanidii uu ammaanayey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dantiisii uu goobta u yimi oo uu sheeganayo ila weli wuxuu taagan yahay nebiga hortiisa gabayga gabayga waxaynu nidhi waxaa laga hortiriyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu idhi tasca lwushaatu janaabayha wa qowluhum tascaa waxaa soconaya buu tascaa waxaa soconaya rasuulka ilaahayow alwushaatu diradiraalihibaa soconaya diradiraalihii ayaa soconaya buu idhi bijawaanibiha janaabayha wa qowluhum magaalada madiine hareeraheeda waxaa soconaya diradiraalihii isku kandiraya buu dhaha rasuulka ilaahayow wa qowluhum iyo hadalkoodii ahaa innaka yabna abi sulma lamaqtuulu ninkaagan uu dhalay abu sulma waa lagu dilayaa hadalkoodii sidaa ahaa ayaa ah buu yidhi diradiraale oo waa kii nebigu dil toogashaabuu ku xukumay kacab ibnu zuhayr waayo afka ayuu ka caayi jiray islaamka iyo muslimiinta kadibna nebigiibuu u yimi oo uu hor fadhiyaa wuxuu leeyahay markan rasuulka ilaahayow waxa weeye waxaa magaalada socda diradiraalayaal iyo kuwa mar walba iga bajinayoo leh waa lagu dilayaa ninkaagan kacabow wuxuu yidhi wa qaala kullu khaliilin kuntu aamuluhu wa qaala wuxuu igu dhahay kullu khaliilin mid kastoo aan saaxiibba sokeeyo ahayn wuxuu igu yidhi kuntu aamuluhu oo aan rajaynayay inuu mar keliyowna i magangeliyo isiiyo nabadgelyo bal uu ama i kaalmeeyo wuxuu igu dhahay laa ulhiyannaka war ha igu mashquulin adeer adeer ha igu mashquulin buu igu yidhi innii canka mashquulu anigu waan kaa mashquulsanahaye aniga ha igu mashquulin oo maxamed meelaha ha kaa helo godna kama gelaysid maxamed burna kaama qarinayso dilna waa lagugu xukumay annagu kuma difaacayno ayay gu dhaheen buu yidhi faqultu waxaana na idhi buu yidhi khalluu sabiilii war wadadayda iga waddada iga banneeya laa abaalakumu aabba ma lihidina iga hor banneeya baan ku yidhi buu yidhi fakullu maa qadara araxmaanu mafcuulu waxaa allaha raxmaanka ahi ii qadaruunbaa igu dhacaye jidka iga banneeya baan ku dhahay buu yidhi kullu ibni unthaa wain daalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu kullu ibni unthaa kulli yacni mid kasta wiil kasta oo ay hooya dhashay ama gabadhi dhashay wain daalat salaamatuhu haba dheeraato cimrigiisa iyo nabadgelyadiisu ha dheeraatee yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu maalin ayaa waxaa lagu qaadayaa naxashka maalin unbuu dhimanayaa ninkaas ama gabadhaasi dhimanaysa xitaa cimrigeedu ha iska dheeraato kun sannadood ha noolaadee maalin ayay dhimanaysaa guud u fiirsa ninkaasi xilligaa waa jaahili weeyaan haddana xikmad buu leeyahay wuxuu yidhi wixi kastaa igu dhici karaaya wixii ilaahay qadaray baa igu dhici karaaya haddii markaa waxa weeye noloshay ama eh, xitaa nolosheedu hadday dheeraato maalin maalmaha ka mida naxash laygu qaadayaa buu yidhi waaya unbi'tu ana rasuula allahi awcadanii waalcafwu cinda rasuuli illaahi ma'muulu unbi'tu waxaa la ii sheegay ana rasuula allahi rasuulki ilaahay baa awcadanii ii hadidayo oo igu- iigu hadiday in lay dilaayo waalcafwu cinda rasuulillaahi ma'muulu cafiskaana rasuulka ilaahay agtiisa aan ka rajaynayaa buu yihi iminka cafis buu dalbanaya ninkii subxaan allah waqad ataytu rasuula allahi muctadiran waxaanan u imi rasuulki ilaahay anoo cudur daaranaya ayaanu imi waalcuduru cinda rasuulillaahi maqbuulu cudurdaarkuna rasuulka ilaahay agtiisa waa mid la aqbalaayo oo rasuulka ilaahay agtiisa cudurdaarka waa laga aqbalayaa buu yihi mahlan u kaadi buu yidhi hadaaka aladii acطaaka naafilatan waxa ku hagay oo ku ku hanuuniyey rasuulka ilaahayow alladii kiiba ku hanuuniyey acطaaka ku siiyey naafilata alqur'aani siyaado kuu siiyey qur'aanki ilaahay ku siiyey kaasaa ku hagay oo ilaahay ah baa ku ku hanuuniyeye oo qur-aanka dhexdiisana wuxuu ku sheegay fiiha mawaaciidun wa tafsiilu waano iyo wacdi baana qur-aanka dhexdiisa ahaaday ayuu dhahay ninkii kacab ahaan laa taakudunii biaqwaali lwushaati ha ii qabanin buu yidhi rasuulki ilaahayow biaqwaali biaqwaali lwushaati hadallada diradiraalayaasha igu- isku kandiraya ha ii qabanin buu yidhi haye walaa mudinin mabaan maan dembaabine ha ii qabanin hadallada markaa diradiraalayaasha waqad kahurat fiya alaqaawiilu waxaana igu batay hadalhayntii oo waa lay dhigi waaye hadalhayntaydii baa ciiddaa ka badato waddadan maraba ka cab waa dil baa lagu xukumaa lagu xukumay ayaa lay leeyahay oo muxamedun rasuulullahi baa ku dilaya ayaa meel walba laygu leeyay markaa wuxuu dhahay rasuulka ilaah hadalladiibaa igu batay oo hadalhayntaydibaa badato waa lay dhigi waaye buuri laqad aquumu maqaaman law- low yaquumu bihi waxaan ka kacay buu yihi boos iyo maqaam waa nebiga hortiisii buu ka kacay ilayne waa haybaddii nebigu iminka sheegaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaan ka kacay maqaam iyo boos baan ka kacay buu yihi low yaquumu bihi hadduu ka kici lahaa araa wa asmaca maa lam yasmacu lfiyalu haddii cid kale ay ka kici lahayd waxaan arki lahaa ama maqli lahaa waxaanu maqlin maroodigu bismi illaahi araxmaani araxiim wa subxaan allah maroodigu waxaanu maqlinayo ayaa la maqli lahaa buu yidhi waa haybadii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu haybad buu ilaahay uu siiyey oo gaal kastaa markuu arko uu isku kabash kabashleynayo oo uu ruxmayo gariirayo subxaan allah laakiin nebiga cidda taqaanee baratay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo bartay oo yaqaana uu jac- jacayl la yaab labuu u qaadi jiray marka ugu horeysaad aragtidna haybadda nebiga calayhi salaatu wasalaam qof kastaaba wuu ruxmi jiray walidalik nin ka mida saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin u yimid dabadeedna markuu nebiga arkay buu ruxmay oo uu gariiray oo uu kabash kabashleeyey markaasuu rasuulku ku dhahay waar waxba ha gariirin oo waxba ha kabash kabashlayn oo waxna ha kurbanin wuxun baan ahay buu yidhi ana ibnu imra'atin waxay dhashay aniga buu yidhi gabadh cuni jirtay alqadiid yacni maydhax cuni jirtun bay dhashee gabadh baa dee anigaba sagaal bilood igu dhashee waxba ha boodboodin ayuu ku dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waayahay wuxuu yidhi maroodigu ladalla yarcadu ilaa an yakuuna lahu min alrasuuli biidni illaahi tanwiilu wuxuu ahaan lahaa buu yihi mid ruxmaya ilaa an yakuuna lahu min alrasuuli ilaa marka laga reebo rasuulka ilaahay isagoo ka haysta biidni illaahi tanwiilu idan dalbasho ilaahay rasuulkiisa isagoo ka haysta mooyaane cid walba way ruxmi lahayd buu yidhi oo waa gariiri lahayd ladaaka ahyabu cindii xa- eh, xataa wadactu yamiinii laa unaasicuhu fii kafin diina ghamaatin qiiluhu lqiilu ilama ayaan gacanta saara buu yidhi oo aanan gacantayda ka fujinaynin ama kafkayga iyo gacantayda aanan ka fujinaynin laa unaasicuhu baycadiisa marka nebiga baycada la galo bayca aan dib oo dambisa uga baxayo ma ahe waa midaan weligayba ku dhimanaya buu yidhi weeyaan fii kafin waa gacantii nebiguu sheegayaa diina kamaatin qiiluhu lqiilu oo weliba gacantiisu ay daran tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ciddii uu gacantiisa uu ku qabto oo gaal ah oo mutaysatay in la dilo wuu waxa weeye wuu dili jiray umu nixi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo waa sifooyinkiisu waa waa fara badan yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo weliba amarkiisa la fulinayo buu yidhi ayaan dul joogaa amarkiisana si fudud loo fu- loo fulinayo oo hadduu dhaho hala dilo waa la dilaya madaxa hala gooyo hala gooyo wey لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منصوب ومسؤول إله بان ku dhaartay arrintaas hadal hayntaasaba igaga haybad badan ayuu yidhi marka lagu leeyahay waa mansuub ayaad waxbaa lagu nisbeeyo dembi baad gashay oo mas-uul baad wax ka tahay arrintaas waxa weeye wax walba igaga haybad badan buud oo igaga cabsi badan wuxuu iminka haybaddii nebiga ku tilmaamayaa libaax kayntiisa jooga oo dhi yacni dhirtiisa jooga buu ku tilmaamaya wuxuu yidhi min khaadirin min liyuuti lasad as usdi maskanuhu waxaad moodaa libaax ku laasimay oo yimi oo jooga ama ku laasimay oo jooga yacni libaaxa libaaxyadiisii liyuuth lusd libaaxa libaaxyadiisii oo jooga maskanahu deegaankiisii baan aya- ayaad moodaa buu yidhi haybadda nebiga min batni cathara kiilun duunahu kiilu oo jooga meel kayn libaaxyadu ay ku badan yihiin oo welibana kayntaasina dhirteedu ay isgashay oo waxa weye dhir jiq ah meel ah ayuu joogaa libaaxaasi yaqduu libaaxaasi wuxuu sooka lahaa subxii fa yulximu wuxuu cunto siiyaa dircaamayni laba caga baruuryo oo carruurtiisa abuu libaaxaasi cuntada siiyaa cayshuhumaa cuntadooduu siinaya cayshuhumaa cuntaday cunayaan libaaxuna waxa weeye wax kale ma ahee laxmun min alqowli waa hilibka ninka hilibka ragguu cunaa libaaxaasi macfuurun oo weliba markaa intuu hilibka googooyo ayuu ciidda ku qasayaa subxaan allah kharaadiilun oo la moodo welibana qidca qidca yar buu u goynayaa hilibkii buuhi qidca qidca yar ayuu u goynayaa hilibkii dadka إذ إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول markuu kusoo boodo qofka mukaafica ah ee uu doonaya markaa inuu qabsado markuu kusoo boodo kama go-aayo kamana fuqaayo ilamaa iyo uu yacni laf kastaba uu jebiyo mooyaane minhu tadalu sabaacu ljawi daamisatun walaa tamashaa bawaadiihi ilaa raajiilu haybadda libaaxaasi uu leeyahay cabsida laga qabo shimbiraha xagga sare way wada aamusayaan ayuu yidhi markuu meesha maraayo shimbir hadlaysaa ma jirto waa yahay qof kaloo soconayaana ma jirto lugihiisa ku socon karaa markuu libaaxaysi halkaa soo maro walaa yazaalu bawaadiihi akhuu hiqatin mudaraxa albasi wadarsaani ma'kuulu kamana suulayo mid kalsooni isku qaba hadduu meesha soo marana mudaraxa albasi waa la qabanayaa dhiiggaa lagu daraya dhiiggiisa maraqiisa la cabayaa wey wdarsaana ma'kuulu isaga iyo dhiiggii iyo iyo waxa weeye maradiisii ayaa la isku cunayo libaaxu isku cunaya ma daynaya buuri waayahay intaa wuxuu ku tilmaamay haybaddii nebiga wuxuu yidhi waxay la mid tahay haybadda nebigu sida libaax kayntaa jooga oo deegaankiisa jooga oo u doontay carruurtiisa cunto u doontay yaa kaa qaban karaay rasuulkana haybaddiisii sidaasoo kale ayuu ku tilmaamay markaa ninkaas wuxuu dhahay markaa beydkii ugu layaabka badnaa buu dhahay markaa kacabo wuxuu yihi radi allahu canhu wuxuu dhahay ina arasuula la nuurun yustadaa'u bihi muhanadun sayfun min suyuufi illahi masluulu rasuulku dhab ahaantii waxa weeye waa nuurun yustadaa'u bihi waa nuur dadku ay ilays ay ka dhigtaan iyo iftiin ay ka dhigtaan weeyaan oo nuur u ah ummadda oo dhan u ah buu yidhi muhanadun waxa weeye nebigu waa seef lagu sameeyey hindiya lagu sameeyey oo ahayd xilligaas seefaha hindiya lagu sameeyey seefaha ugu qaalisan bay ahayd markaa wuxuu ihi waa si waa sida seefta hindida ah weeyaano oo min suyuufi illaahi masluulu ka mid ah seefaha ilaahay ee galkala markuu markuu beydkaa uu akhriyey ayuu rasuulku go-iisii intuu iska soo qaaday ayuu dusha ka saaray ninkii kacab ahaa dabadeedna waxaa loo bixiyey gabaygan burdul cafwi waa go-i cafinta markii go-w nebiga uu dusha ka saaray rasuulku wuu cafiyey ninkii kacab ahaa allahu akbar allahu akbar nebigu wuxuu dul joogaayo uu la joogaa fii fityatin min qurayshin qaala qaa'iluhum bibatni makkata lamaa aslamuu suulu dhallinyaro reer quraysheeda buu la joogaa oo kii hadlay uu yidhi markay maka joogeen ay markay islaameen ay maka joogeen ayay haajireen oo ay hijroodeen oo markay ka haajireen oo markaa ay ka tageen zaaluu markay hijroodeen famaa zaala ankaasun walaa kushufun umay hijroonin dacfi ku jira awgeed iyo tamaryari ku jirta awgeed umay hijroonin walaa kushufun yacni dirci dircigu waa aaladda laga gashto dagaalka yacni saanad la-aanna umay hijroonin cinda alliqaa'i walaa miilun macaziilu hub la-aan iyo saanad la-aanna marka colku iskale umay hijroonine ilaahay dartii bay u hijroodeen kuwa markaa baqanaya may ahayne ilaahay dartii bay u hijroonayeen buur shamu lcaraanin dhallinyaradaas reer quraysheed sankoodu waa san dheer wuu tilmaamaya wuu faaninaya wuu ammaanaya san dheer bay leeyihiinoo qurux badan ayay abdaalun waa geeseeyayaal lubuusuhumu maryaha ay sitaan la- maryaha ay sitaan iyo dircigooduna waa min nisji daawuuda fi lhayjaa saraabiilu waxaad moodaa dircigii nebi daawuud calayhi salaam uu samayn jiray oo kale ayaad moodaa ayuu yidhi siday u sitaan markaa dirciga iyo aaladii layskaga ilaalinayo hubka waranka iyo seefta iyo markaa waxa weeye leebka iyo qaansada iyo wixii la midka biidun dircigaasi waxa weeye waa mid nadiifa sawaabiqun qad shukat lahaa xalaqun kaannahaa xalaqu lqafcaa'i majduulu waxa weeye dircigaasi waa dirci dheer oo yacni jidhka meel dheer gaadhaya oo xalaqada leh xalaqadihiisaasina waxaa uu eegyahay buu yihi sida dhirtu markay iskashoo kale saasoo kale uu dircigaasina isu haystaa buu yihi subxaan allah yamshuuna markay socdaan mashya aljimaali zuhri markay markay soconayaan saxaabada muhaajiriinta ee reer quraysheed markay soconayso waxay u soconaysaa sida geela cadcad ay u socda geela cadcadi ayuu u soconayaan buu yihi yacsihum yacsimuhum darbun waxa difaacaya saxaabada nebiga yacsimuhum darbun seefahoodaa difaacaya wax kale ma difaacan waa geeseeyayaal waa halyeeya buu yidhi idaa carada suudu tanaabilu marka ninka markaa fulayga ah ee markaa gaabani uu cararo markaa waxa difaaca buu yidhi saxaabada nebiga ee muhaajiriinta reer quraysheed waxa difaaca seefahoodaa difaaco waa geesiyayaal buu yidhi laa yafraxuuna idaa naalat ra- rimaaxuhumu ma farxaan hadday guulaystaan haddii warankoodu uu guulaysto mama farxaan waayo guushaa ku badanoo intaasoo gooboodu dagaal ay guulaysteen markaa aad ba uma farxaan xitaa hadday guulaystaan waayo walaysuu majaasiican idaa niilu marka la jabiyo ee dagaalka lagaga adkaadana maba argagaxaanba waayo way la qabsadeen dagaalba laa yaqacu dacnu ilaa fii nuxuurihimu marka waranka la doonayo in la geliyo waxa weeye laabtay u dhigtaan waa geesiyayaal laabtay usoo dhigtaan oo iyagoo isagoo soo jeed u dhintaa sii jeed kuma dhintee soo jeed buu ku dhintaa wamaa lahum can xiyaati lmowti tahliilu darta gwaad- geerida iyo mowtka waa meesha lagu dhimanayana kama habsaamaan way yimaadaan meesha lagu dhimanayo wuxuu ammaanay markaana saxaabadii rasuulka ee muhaajiriinta ahaa isagoo ka tegey saxaabadii reer ansaareed sababtuna waxay ahayd baynu nidhi reer ansaareed ninkii ugu horreeye markii ugu horreysay nebiga wuu u yimi seefta ku dulqabtay ayaa nin reer ansaareeda ahaa dabadeedna wuu u cadhooday reer ansaareed laakiin muddo markii uu islaamay ee uu islaam weyn uu dhoqdo dee islaamkii uu ku xasilay ayuu reer ansaareedna saxaabadii nebiga uu ammaanay oo gabay dheer buu u tiriyey oo waxaa ka mid ahaa waa kii lahaa man sarahu karamu lxayaati falaa yazilu fii manqabin fii saalixi اlansaari warathu lmakaarima ca- kaabiran can kaabirin ina alkhiyaara humuu banu lkhiyaari wuxuu leeyahay deeqsinimada reer ansaareed waxay ka dhexleen awowey awowayaashood iyo aabbayaashood baa geesiyayaal ahaa oo deeqsiyayaal ahaa marka gabayga wuxuu ku ammaanay reer ansaareed gabaygii ugu caansanaa ee saxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee kacab ibnu zuhayr uu tiliyey aan intaa kusoo gabagabina waayo gabayga intaasuu ku- kusoo ku kooban yahay waa gabay dheer oo dhow labiyo konton beyt ah oo kelmadaheedu ay adag yihiin waxaan rajaynayaa inaad wax badan aad ka fahanteen taariikh nololeedkii saxaabigii kacab ibnu zuhayr ibnu abi sulma oo ahaa aftahan gabayaa ah oo ahaa nin taswiirta uu bixinayo dunidu ay ka yaabtay gabaygiisuna uu gaadhay mashriq iyo maqrib galbeed iyo bari koonfur iyo waqooyi oo meel walba ka dhacay weeye waana saxaabiyu rasuulillaah waa saxaabigii rasuulka ilaahay ee ku ammaanay rasuulka ilaahay inuu yahay ina arasuula la nuurun yustadaa'u bihi muhanadun min sayf muhanadun sayfun min suyuufi illaahi masluul Rus- rasuulku waa nuur ay ummadoo dhan iftiinsanayso oo ilays ay ka dhiganayso waa seefta ilaahay ee gal kala markaasuu rasuulku intuu farxay ayuu go-iisii dusha ka saaray dabadeedna wuu cafiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam radia allahu canhu wa ardaah ilaahay raalliha ka noqdo saxaabiga la yaab ka leh nebigi ilaahayna moxamed calayhi salaatu wasalaam naxariisa nabadgelyo korkiisa ha ahaato hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu